dadweynaha ku nool somalilan ayaa maanta banaanbax ay ku taageerayaan doodii ay dhowaan baarlamaanka ingiriiska ka yeesheen mustaqbalka somalilan ku sameeyey magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha v o eda qadar maxamed cakule
dadweynaha reer somalilan ayaa maanta isugu soo baxay banaanbax ballaaran oo ay ku taageerayaan doodii mudaneeyaasha aqalka baarlamaanka ee dalka boqortooyada ingiriisku ay ka yeesheen qadiyadda somalilan banaanbaxa ugu weyne magaalada hargeysa ka dhacay oo lagu qabtay beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa ayaa waxaa kala qayb galay madax sare oo ka tirsan xukuumadda somalilan xisbiyada mucaaridka ah xildhibaano ka tirsan golayaasha baarlamanka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta somalilan saleebaan yuusuf cali kore oo ka mid ahaa madaxdii ka hadashay beerta xorriyadda islamarkaana dadka isu soo baxay hadal u jeediyey ayaa u mahadnaqay baarlamaanka ingiriiska isagoo dhinaca kalena tilmaamay in dadka somalilan ay adkaysi u leeyihiin inay horumarkooda sii wataan qaranka jamhuuriyadda somalilan meel kasta uu joogo maanta waxay u tahay maalin weyn waxaanadi aan uga habaryaynayaa dhammaan jaaliyadaha dibadda oo ay ugu horayso jaaliyadda u k ama ingiriisku waxaanaa lagu mahadnaqayaa dhammaan xildhibaanada dowladda ingiriiska ee arrintan hormuudka ka noqday xogeyaha warfaafinta ee xisbiga mucaaridka ucid yuusuf kayse oo isaguna ka hadlay fagaaraha beerta xorriyadda ayaa carabka ku dhuftay in qadiyadda somalilan mucaarid iyo muxaafid loo midaysan yahay maanta halkan waxaynu nimid inaynu la dareen noqonno xildhibaanadii dalweynaha ingiriiska ee ee dooda keenay golaha ayaan doonaynaa maanta inaynu dareenkeena u muujinno markay halkan marayso ee ay marayso qadiyadda somalilan somalilan waa mid mucaarad iyo muxaafid waxaan leeyahay ku dhiiradaan dagaalka kale adduunyaduna xildhibaanadaana waanu bogaadinaynaa xildhibaan barkha jaamac batuun oo ka tirsan xisbiga mucaaridka ee waddani kana tirsan golaha wakiilada ee somalilan oo fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay dadweynaha halkaasi isugu soo baxay maanta ayaa sheegay maanta waxaa miisaanka iskaloo midnaanta la siinayaa midnimada ummadda somalilan iyo madaxbanaanideeda taasaynu ku wada soconaa taasaynu dalka ku dhisaynaa geesta kale duqa magaalada hargeysa cabdikariin axmed mooge ayaa isaguna si gaara ugu mahadnaqay dadweynaha ku dhaqan magaalada hargeysa waxay daaran tahay inaynu u mahadnaqno dowladda ingiriiska baarlamaankeeda oo muujiyey oo gartay markii ugu horraysay inay si adag uga hadlaan taariikhda inaga dhaxaysa innagiyo ingiriiska taariikh dhiman doonta haddii ingiriisku uu aqoonsan waayo somalilan hadday ina aqoonsadaan oo dadaalka sii wadaan calankooda waan sii lulaynaa haddiise ay taariikhdaa qiri waayaan calankooda kuma khasbaninaan sii lullo maanta meel fiican bay marinayaan halkaa inay ugu sii dhowaadaan baan rabnaa aqoonsiga somalilan waxaynu qabsannay baa keenayaa soddon sannadood inaynu jirnay baa keenaysaa inaynu dadaalay baa keenaysaa doorashooyinkaynu qabanaa keenaya nabadaynu ku noolay baa keenaysa cashuurtaynu urursannee waxay inoo goyso aynu ku qabanayno ayaa aqoonsiga keenaysa khadar maxamed cakule v o a hargeysa